wacanoo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka haddii aan ku bilaabo labada kooxood ee barcelona iyo bayer munikh ayaa kulankii labaad ee ciyaarta semifinalka habeenkii xalay ahaa isaga hor yimid garoonka camnu stadium ee magaalada barcelona ee dalka sbain qaybtii hore ciyaarta ayaa labada kooxood ay waxba iska dhalin waayeen kooxda barcelona oo lugtii hore ee ciyaartan uu ka dhacday dalka jarmarka looga badiyey afar iyo eber ayaa ku dadaalaysa inay goolasha soo guddo oo ugu yaraan qaybta hore ee ciyaarta ay goolo la timaado hase ahaatee uma suuro gelin fursado goolo lagu dhalin karayna oo ay heshay waa ay iska khasaarisay kooxda bayer munikh ayaa daqiiqadii afartan iyo sideedaad waxa ay la timid gool waxaana kubad qurux badan oo uu dhanka baallaha midig ka soo qaatay ciyaaryahanka reer hulan ee aryan robin uu dabamariyey goolhayaha kooxda barcelona goolkaasi waxa uu ceel dheer ku riday rajadii barcelona ay ka lahayd inay u soo baxdo ciyaarta kama dambaysta ee koobka horyaalka kooxaha yurub oo bishan shan iyo labaatankeeda ka dhici doona magaalada london ee dalka ingiriiska barcelona uu ka maqnaa xidigooda messi ayaan marnaba u muuqan kooxdii banooniga cashar ahaanta u siin jirtay kooxaha kale dhan kasta marka laga fiiriyo ciyaartana waxa ay baarka u muuqatay koox niyad jabtay taasi oo keentay in ciyaaryahanka difaaca uga ciyaara ee jiraard bikey uu iska dhaliyo gool daqiiqadii toddobaatan iyo labaad waxaana afar daqiiqadood kadib ay bayer munikh la timid goolkii saddexaad oo u saxiixay ciyaaryahanka tomas muller bayer munikh ayaa kulankii xalay guul ku damaashaaday waxayna barcelona oo aan si sahlan looga badin dusha u saartay saddex gool isugeynna waxaa labadii kulan barcelona lagu dharbaaxay toddoba gool iyo waxba waana guuldarradii ugu ba'nayd ee ciyaaraha yurub oo ku dhacda kooxda barcelona haddaba maxaa qaldamay sideedayse ku dhacday in barcelona oo xidigo caanka ah kubadda cagta iyo isudhibadda kubad macaan lagu bartay toddoba gool iyo waxba lagaga badiyo arrintaa waxaa falanqaynaya maxad axmed muuse oo ciyaaraha falanqeeya kuna nool magaalada colombos ee gobolka ohio oo haatan qadka teleefonka si toosa ugu jira ee mahad bal maxaa dhacay mahadsantaha mascade waxaa dhacay waxaan la filaynin waxaa la rajeynaya barcelona inay gurigeeda ku badiso maadaama ay ku wanaagsan tahay muddana aan looga badin laakiin waxaad u malaysaa in haddana loo sheegtay awood doc walba leh dhexdii dhinacyadii marka difaacoodina oo muddo lagu xayaro xaman jira inay difaacoodu aada u liibto laakiinse awoodda barcelona dhexda iyo weerarka ceeb asturi jireen ceebtoodii soo baxday ilaa difaacoodii ugu weynaa oo b k iska dhaliya gool marka waxaad u malaysaa in nimanka bayer munikh ay usoo diyaar garoobeen sida khaasatan ian roben iyo ribery oo aad umalaysid system waxay kusoo dagaal galeen direct attack ama si toos inay u weeraraan oo markay banoni kabsadaanba ay ku dhaqaajiyaan marka waxaad u malaysaa aad iyo aad level walba inay uga xoog bateen waa gartay mahadow waxaa dhacda badanaa marka kooxuhu barcelona ay la ciyaarayaan weliba marka lagu ciyaarayo guriga barcelona kooxda barcelona waxay soo bandhigtaa banoni iyadu boqolkiiba toddobaatan ama sideedan ay banoniga haysato difaacooda ilaa iyo dhexdooda weerarkooda ay isu baasayaan banonigaasi habeenkii xalay ahaa barcelona somaanay bandhigin ma banonigii barcelona hore hoos u dhacay sidii uu guardiola kaga tegey ma ciyaartoydoodii baan sidii hore ahayn maxaa loo aanayn karaa arrintan wallahi intaad ka wada dhawaajisa ayay joornaalada u waaweyn adduunka qorayan ciyaartoydii sidii horena ma aan kubadoodiina waxaad umalaysa inay hoos u yaro dhacday midda kale macalinka bayer munikh oo la wareystaan dhegeysanaya wuxuu ku leeyahay waa usoo diyaar garownay waan istaarigareennay waan akrinay cajiladoodii aan fiirsanay marka waxaad umalaysaa in saddex waxyaalood isugu tageen ninkii ugu laacibsanaa adduunka oo ciyaartii aan dheelayn oo fadhiyey waxaad umalaysaa inay ayagii oo dhan niyadda ka jabtay mararka qaarkoodna xambaa iska jiri jirto hadduu messi maqan yahay kooxdu inteeda kale wax ma samayn karto marka waxaad u malaysaa maanta markuu maqnaa in aad iyo aad ay u dareemeen ciyaartooydooda dhexdii iyo horay marka waxaad leedahay xantii waaba rumowday maanta hadda sidaas u egtaha xantii waa rumowday messi iyo baabaha bay arrinta u egtay waayahay marka doradna waayadii kooxda real madrid walow ay badisay haddana ay hartay haatanna waxaa ciyaartii kama dambaystahayd isugu soo baxay oo wada ciyaari doona labada kooxood ee jarmalka ee bayer munikh iyo brusia dortman haddii aad fiiriso marka maxay ka dhigan tahay in kooxihii madrid iyo barcelona oo caalamka uu ku xisaabtamay inay ciyaarta kama dambaysta isu soo baxaan inay arrintu sidaa noqon weysay oo laba kooxood oo jarmal ay isku soo baxaan arrintaasi ayada maxaa lagu macnayn karaya waddanka jarmalka waxay u diyaar garoobeen muddo shan iyo toban sano ah inay dhisaan kubaddooda oy joojiyaan ajanabiga la keenaayo waxay ka bilaabeen xagga hoose ilaa meesha u korayso waxa waay stadiumkooda waa stadiumada ugu fiican taageerayaasha ugu fiican marka wakti badan bay geliyeen taargetkoodana wuxuu ahaa inay spain iyo ingiriiska kala wareegaan haddana way caddaatay labadii koox oo finalka kuwada deeli doonto wembley may twenty five inay noqdaan laba koox oo jermal ah oo labadii koox oo sbaanishka la filaya ka ka adkaadeen halkaana waxay caddaynaysaa in awoodii ay u wiiqatay dhinacii jermal waayahay guardiola macalinkii barcelona waxa uu haatan qabanaya kooxda bayer munich barcelonana waatan aad ujeedo guuldaro iyo arrimahan ay ku imaanayaan haddii aad si kooban igu sheegto kooxda bayer munich awooddii kubadda cagta ee adduunku ma dhankeeday u wareegaysaa mise weli waxaad leedahay haddii messi uu barcelona joogo ciyaartooydii fabrigas iyo enesta iyo shavin ay weli haystaan weli laga kama soo wareegin kubaddii cagto barcelona ayaa awoodda sii lahaanaysa labadaa teed odhan lahayd waxaan leeyahay awoodda waxay u wareegaysaa hadda wixii ka dambay siday u eg tahay dhinaca bayer munich waayo guardiola hadduu tago horun bay usii soconayaan haddana cayaartooyda haystaan waa cayaartooyda yaryar oo aada u fiican si dhinaca kale barcelona haddaan fiirino koox walba adduunka taariikhda soo maqto waxay leedahay wakti boqortooyo walba waktigeeda leedahay waxaad umalaysaa meeshii ugu dambeysay biik inay gaareen oo waktigoodii soo dhammaaday bayer munich waktigeedii baa bilowday waayahay ugu dambeynta ciyaarta kama dambaysta ah ee waddanka ingiriiska ka dhici doonta ee labadan kooxood ee jarmalka ah dhex maraysa iyaad u malaynaysaa in ay kama dambaysta koobka ku guulaysan doonto markaad labada kooxood isku babardhigto ciyaaraha ay ciyaarayaan haddii la fiiriyo hadda bayer labaatan dhibcood bay ka koraysaa brusia dortmond oo waxaad leedahay bayer ayaa badinayso laakiin taariikh ahaan markay labadooda ciyaaraan mar walba waxaa badiso ama oo aada u dhibto brusia dortmond marka ciyaarta waxaa la leeyahay wax yar bayer ayaa iskale laakiin brusia dortmund way ka qaadi kartaa oo awood bay u leedahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa mahad axmed muuse oo ciyaaraha falanqeeya islamarkaasina faallaynayey kulankii xiisaha lahaa ee habeenkii xalay dhex maray kooxaha barcelona iyo bayer munich waxa uuna ii warramayey isagoo jooga magaalada colombos ee gobolka ohyo dhegaystayaal xubintii ciyaaraha heesaaka iyo caalamkana intaa ayaan ku soo koobayaa tan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo